ilaa iyo intii dhowaan la doortay guddoomiyaha cusub ee o n lf dor cabdiraxmaan sheikh mahdi maadey waxaa soo kordhaya rajo wanaagsan oo isbeddelka la tallaabo qaadaya ka soconaya geeska afrika gaar ahaan dalkaasi etoobiya dayaafad weyn oo lagu soo dhoweynayo guddoomiyaha iyo guddiga xubnaha golaha dhexe ee fulinta ayaa lagu qabtay xalay magaalada nairobi waxaana ka mid ahaa dadka halkaasi ka hadlay cibaado sheikh oo ahayd gabdhaha agoonta ee ugu horreeyey ama aabbayaashood ay dileen boqortooyadii xayla salaase waxaanay tiri anugu waxaan leeyahay halgankeennii sida maaragtay wakhtiga dheer soo socday naf iyo maalba aynu ku weynay ee muddada dheer soo socday weli wuu socdaa halgankeennii wuu socdaa taargetkeenii weli maynaan gaarin waynu gaadhaynaa ilaahay mahadii weeyaan subxaana wa tacaala in maanta maaragtay xaaladihii aynu ku jirray xaalado ka duwan aan ku jirro kadibna guddoomiyaha oo fasiraya arrimaha ku saabsan magaca o n lf iyo waxyaabaha markaasi dadka soomaalidu ay ku midaysan yihiin iyo taariikhda dhulkaasi sidii lagu bixiyey iyo hadafka ay higsanayaan waxa uu yidhi mar walba waxaa nagu soo noqnoqotay oo la yidhaahdaa soomaali iyo o n lf o n lf waxay u dhalatay dadka soomaaliyeed ee etoobiya haysato inay u dhiidhido xaqooda xorriyaddooda raadisa u dhimato asalku waa kaa weeye magaca dabada lagu qorto waa la qori karaa laakiin mabda'a ay u jirto onlef waxaa weeyaan qofka soomaaliga ah ee dhulka ku nool xorriyaddiisa sharaftiisa karaamadiisa dhulkiisa khayraadkiisa iyo jiritaankiisa inay sugto guul weynbayna ka gaadhay oo maanta maabka adduunka aan ku qorannahay halgankaa asaga onlef miyaa bilowda ma bilaabin menelekh dhulkeena markuu sheeganayey kun iyo sideed boqol iyo sagaashan iyo afartii markuu berlin warqadda u qoray wuxuu ku qoray dhulkaygii awiyadai waxaa ka mida buu yidhi xeebaha banaadir iyo ogaden province gobolka ogaden kun iyo sideed boqol iyo sagaashan iyo afartii renal road wuxuu ah ninkii ingiriiska ah heshiiska la seexay menelekh markii kale seexanaya warqadda uu seexay waxaa yidhi ogaden kun iyo sagaal boqol afartan iyo shantii markii wadamadii ku guulaysa dagaalkada adduunka ay ku wareejinayeen dhulkan etoobiya ogaden waxaan ku wareejinay etoobiya yidhahdeen o auda siddeetan iyo koodii markii murankii soomaaliya etoobiya guddiga loo saaray nubeyr madaxda u ahaa ogaden is part of etoobiya ayay yidhaahdeen sababta oo inlaf loola baxay waa waran taariikheed weeye taariikhdaa in la difaaco lagu raadiyay dhulka laakiin dhulka waa dhul soomaaliyeed weeye dadkuna soomaali weeye muran kama taagna dhulka soomaali baana dadku soomaali weye magaciisana soomaali baa la yidhaahdaa oo inlaf fursadda ay heshay dowladnimo u horraysa waxayd kuniyosagaalboqolsagaashaniyolabadii waxay u bixisay dowladdegaanka soomaaliyeed caalamka maanta ka taaganna ayadaa samaysay marka walaalaheen dagaalka waranka aan ku wadno meelaha shishe iyo ku mashquulin ha fiiriya shaqadii inlaf qabanayso magacaa kama tegayno ilaa aan warqadii lagu dhiiray aan soo celinno waan ku qasbanna inaan wadno waayo haddaana soomaalinaana soomaaliya baa nala qaadanaya jamhuuriyad sharaf badan oo dowladda walaalahena soomaaliya magaceeda qaadatay soomaali galbeed soomaali bari soomaali koonfur soomaali waxaa tidhahdo soomaaliya baa lagu qaadanaya meelaan ka marra waa weyne marka waa dagaal taariikheed waa dagaal halgan weeye oo aanlef magaciisa wax kale ujeeddaa ma laha oo aanlef waa urur soomaaliyeed weeye maruu ka hadlayay qaabka siyaasad ahaan dhaqaale ahaan iyo weliba tala ahaanba loola tallaabo qaadi karo isbeddelka ka soconaya geeska afrika gaar ahaan etoobiyana waxaa mar kale uu yidhi doctor cabdiraxmaan sidatan isbeddelkaa ka socda etoobiya marka olf waxay ka mid tahay xoogaga inay wax ka jeexaan doonayeen annagu cidna kama qaranayno waxaan go'sannay dagaalka wakhtigiisa adduunka maanta uu ka dhammaaday waxaa la galay xalliga qallinka iyo siyaasadda wax lagu qaadan lahaa heshiis baan dowladda etoobiya la galnay ninka meesha haysa abiye axmed wuxuu go-aan ku gaaray inuu baabiyo waxalla wixii tigreegu dejiyey jabadihii buu heshiis la galay si fiican buu noo soo dhaweeyey waa ku mahadsan yahay laakiin dhaqdhaqaaqa uu ku yimid qayb baan ka ayn dhalintiisa oo aan la fadaannahay dhaqdhaqaaqa etoobiya isbeddelka uga dhacay oo t p lf uga carartay qaybnii wax baan ka qaadanay waxaa weeyaan isbeddelka ka dhici doonana waan ka qaadanayna marti kuma noqonayno marti kuma noqonayno waxaa weeyaan waxa ugu yar ee soomaali ay maanta sugaysa muxuu yahay waxaa weeyaan xorriyad baan doonaynay marka bal guriga korka kore aan iska badayna waqti baan dhisan doonaa saqafkiise aasaaskiisa hoose iyo dhexdiisa iyo meeshii hoose in la tataabtoma aqbalayno shacabka soomaalida ay ka tashigiisu waa muqadas weeye shidaalkeenna annagaa iska leh waan oqon lahay inaan kab inaan kaba wax laga kakabado haddii la rabo laakiin waa in annagana laga tashado weeye beeraheenna annagaa iska leh magaalooyinkeenna annagaa iska leh inna maqoomiyada qoray soo qaadato dad soomaalida maal walba ku kullaysa xadkeenna ma aqbalayno xaq ma aha siyaasa warleere v o a nairobi